maamulka dowlada hoose degmada afmadow ayaa kulan isxog waraysiiyo isla xisaabtana la yeeshay hay-adaha maxaliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka howlgala degmada afmadow gudoomiye ku-xigeenka degmada afmadow dalmar caagane oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay hay-adaha ay kulanka la qaateen kala hadleen shirarka ee degmada afmadow ku qabanay ee kulan ay iskugu yimaadeen hay-adaha iyo n g oska iyo wasaaradaha iyo private sectorska ee ka bixiya adeegyada ka bixiya degmada afmadow kulankan wuxuu u daarnaa in la hubiyo tayada adeegyada ay bixiyaan dhammaan hay-adaha ka howlgala degmada iyo private sectorska iyo weliba adeegyada ay bixiso dowladda hoose ee degmada afmadow run ahaantii kulankan wuxuu ahaa kulan aada iyo aada looga soo shaqeeyey halkaas oo hay-ad kasta ay kusoo bandhigaysay waxqabadkeeda iyo caqabadaha ay haysata ay inta badan ay la kulmaan waxyaabaha inta badan marka looga hadlay waxaa ka mid ah sida waxbarashada annagoo ogsoon in degmada afmadow ee waxbarashada aada iyo aada ugu sarreyso kaalimaha horena ay ka gashay mid qaran iyo mid dowladda jubbalandba imtixaanaadka dowladda jubbaland iyo imtixaanaadka qarankaba ardaydeena dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga saraba ay kaalimo fiican kasoo hoyeen sidoo kale waxaa looga hadlay adeegyada caafimaadka qeybihiisa kala duwan xarumaha kala duwan ee adeegyada caafimaadka bixiya ayaa ayagana soo bandhigay waxqabadadooda iyo caqabadaha ay ka hadlayeen dhammaantooda oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaana kamid ah in degmada afmadow aysan qabin general hospital oo refaral ah taas oo caqabad soo jirtay ama soo taagneyd ah run ahaantii baahideedana marar badan ayaa shaacinay inaad degmada u baahan tahay isbitaal weyn oosan hadda isbitaalka hadda ku yaalla uusan ku filneyn ayna kabi karin baahida degmada sidoo kale waxaan halkaas laga sheegay in maxaa la dhihi jiray iskuulo fara badan oo bibeline kusoo jiray ay weli degmada soo gaareen laakiin la gudbiyey goobihii laga dhisi lahaa iyo g b s kooda intaba sidoo kale private sectorska hay-adaha ama ama kambaniyada bixiya private howlaha waxaa la jira serviceka sida biyaha iyo ayagana waxaa caqabadahooda soo jeediyeen korontada